bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kalfadhiga sideedaad ee kulamada baarlamaanka soomaaliya oo ah kalfadhigii ugu dambeeye ee baarlamaanka hadda jira ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada ka jira dalka ayaa waxa ay dhammaantood ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale lagu wado in muqdisho uu ka furmo shirka madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka kaasoo go-aan looga gaarayo hanaanka lagu soo xurayo baarlamaanka labada aqal ee sanadkan u yeelanayo dalka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay in ka badan toban kun oo arday oo ka qaybgelaysa imtixaanka qaran ee laga qaadayo ardayda dugsiyada sare ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dalka masar warar ka imaanaya ayaa sheegaya in safaaradda soomaaliya ee waddankaasi ay beenisay midad soomaali ah oo laga helay xeebaha waddankaasi oo ahaa tahriibayaal in lagala baxay xubno muhiim ah jirkooda oo ay ka mid tahay keliyaha iyo deerka gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaa ka socda howlgal ka dhan ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab howlgalkaas oo ay wadaan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa amisom kuwaasoo la isugu furayo waddooyinka xidhiiriya labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe laguna xureynayo deegaanada ay haraadiga ku yihiin wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka jamhuuriyadda jaad oo maanta dadka waddankaasi ku nool ay u dareereen codbixinta doorashada madaxweynenimo ee waddankaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale waa tobanka bisha afaraad ee abril sanada laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxaa hayaa qodobadii warkayeega ugu deeqaroonaayinkana warkaasoo dhamaystira kalfadhiga sideedaad ee kulamada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furmaya waana kalfadhigii ugu dambeeyey ee kulamada baarlamaanka federaalka hadda jira baarlamankan oo la dhisay sanadkii laba kun labaiyo toban kaasoo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha baarlamanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaare ayaa sheegay in baarlamanka sanad kalfadhigan ay horyaalaan waxyaabo muhiim ah oo la doonayo in baarlamanku uu go-aan ka gaaro waxaana kaluu sheegay in loo baahan yahay shaqaalaha iyo xubnuha baarlamankuba in diyaargarowgooda ay hadda sii adkeeyaan
waxaan maanta isu diyaargaroobeynaa la yidhaahdo in aan furno kalfadhigii ugu dambeeyey ee golaha oo ah kalfadhiga sideedaad ee baarlamaanka sagaalaad oo soo jiray tan iyo laba kun iyo labaiyo tobankii madashiisina ay ku beegan tahay inay dhammaato labaatanka agosto sanadkan aan ku jirno laba kun iyo lix iyo toban markaan bilaabaynay hawsha laba kun iyo labaiyo toban intaasoo shaqaale ah ma joogin oo tababare intaasaana ma jirin mahad ilaahay weeyaan waa arrimaha guulaha laga gaaray in shacbiga soomaaliyeed loo dhiso golo shacbi oo u shaqaynaya sidii barlamaan caadi ah oo barlamaanada adduunka la mid ah aan ka liidanin meelo badanna aan ka fiicannahay runta markaan isu sheegno waa mahad ilaahay waa barlamaan jiristiisa lafdhabartiisii waa shaqaalaha iyo howlwadeennada ka shaqeeya weeyaan xildhibaanadu waa xildhibaano siyaasiyiina laakiin dadka laga doonayay inay toosiyaan shaqada micsi kaydiyaan waxyaabaha oo qaranka uu iska leeyahay warqadahan idinka aada hayso hadda micno idinlama laha laakiin waa warqadaha oo taariikhda ah oo dhaxal reebka ah oo jiilalka soo socda jaamacadaha iyo marka la- la dhiganayo waxyaabaha ay raaci doonaan weeyaan markii konton sano boqol sano ka bacdi eh, la sameeyo taadan waxaa wooye arrimaha la yidhaahdo institutional af ingiriisiga ay ku dhahaan institutional memory ama xusuus dhowrka xusuus dhowrka taxanaha hay-adaha weeyaan hay-adaha xusuus dhowrkoodii
mudane maxamed sheekh cismaan jawaadi guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday amniga baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan rabaa arrimaha qaarkood inaan eh, ka- ka- isku ka- ku- eh, ku da- ka dardaaranno waa lagama maarmaan inaad u feejignaataan aada uga feejignaataan amniga ilaalintiisa raxmad alla ha siiyo dad badan oo xildhibaano ah iyo dad badan oo shaqaalaheena iyo howlwadeennadeena ka mid ah iyo ciidamadeena ilaalada dad badan baa naga geeriyooday oo cadaawo dad cadaawo u qabo ama dowlad diidnimo qabo ay nagu eh, nagu mushkiladeeyeen Eh, marka taa waxaan rabaa in aad eh, eh, qolada guddiga amniga ugu shiray warbixintiina waa ii keeneen arrimaha ay go-aanka ka gaareen in maaragta aad si fiican u hirgelisaan qof lagu xumaynayo ma jiro laakiin aday kuu dan tahay annaga inoo dan tahay ilaa inaan is ilaalino oo aan feejignaano waa arrin meesha ku jirta naga soo jeeda
baarlamaanka federaalka soomaaliya ee maanta gelaya kalfadhiga sideedaad oo ah kalfadhiga ugu dambeeya ee baarlamaanka hadda jira ee soomaaliya ayaa toddobadii kalfadhi ee kale uu yeeshay waxa uu meel mariyey hindiska sharciyeedya aada u badan oo aan lasoo koobi karin waxaana sidoo kale hadda hor yaalla waxyaaba ay ka mid yihiin dastuurka federaalka soomaaliya iyo qodobo ka mid ah oo dib u egis ay ku sameeyeen guddiga madaxa bannaan ee dib-u-egista dastuurka oo kaashanaya guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo wasaaradda dastuurka waxaa kaloo baarlamaanka lagu wadaa in go-aan uu ka gaaro waxyaabaha ka soo baxa shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka laba kun lix iyo toban iyo habka lagu soo xulayo baarlamaanka imaan doona madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ku sugan magaalada muqdisho waxaana lagu wadaa in uu ka furmo shirka heerka sare ee madasha wadatashiga qaran kaasoo lagu go-aaminayo sida ay u dhaceyso doorashada waddanka ka dhaceysa sanadkan aan ku jirna ee laba kun lix iyo toban madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug cabdiweli gaas cabdikariin xuseen guuleed axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo shariif xasan sheekh aadan ayaa ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa kaloo magaalada ku sugan wufuud ka socota maamul goboleedyada iyo ururada bulshada waxaana ay ka qayb galayaan shirka heerka sare ee madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka madashaasi ayaa waxaa hoggaan u ah dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana xubno buuxa ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa lagu wadaa in go-aan ay ka gaaraan madasha wadatashiga qaran habka lagu soo xulayo baarlamaanka cusub ee imaanaya labadiisa aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose waxaana go-aankaas mar hore uu ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka shirarkii lagu qabtay magaalada kismaayo iyo magaalada muqdisho iyadoo maamulka puntland oo qaadacayna toddobaadkana toddobaadkii lasoo dhaafay shirar magaalada garowe uga socday dowladda soomaaliya uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake kadib dadaal dheer oo caalamkuna qayb ay ka ahaayeen lagu qanciyey in ay ka qayb galaan hannaanka doorashada iyo sida lagu soo xulayo islamarkaana ay aqbalaan go-aanka ay gaareen madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka ee puntlandna ay qayb ka ahayd wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan ay diiwaan gelisay in ka badan toban kun oo arday oo ka qayb galaya imtixaanka qaran ee laga qaadayo ardayda dugsiyada sare ee gobolada dalka soomaaliya wasaaradda waxbarashadu waxa ay sheegtay in sidoo kale weli ay socdaan ololaha lagu diyaar garoobayo imtixaanka midaysan ee laga qaadayo iskuullada waxbarasho ee ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya madaxa xafiiska imtixaanada ma- waaxda imtixaanada waaxda gaarka ah waaxda diiwaangelinta aniraadee wasaaradda waxbarashada waaxdeeda diiwaangelinta waaxdeeda imtixaanada gaarka ah ayaa waxa ay sheegtay in hadda la diiwaan geliyay in ka badan toban kun oo arday muuse maxamed cabdi oo ah agaasimaha waaxdaasi ayaa sidaas u sheegay warbaahinta
si aad ogtihiin sanadkii horena waa lakii south centralka amba gobolada ee koonfur iyo bartamaha soomaaliya oo sanadkii horena imtixaan aa la galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee standaraasil exaamka la yidhaahdo ee koonfur galbe koonfur
waxaan haynaa hadda oo xafiiska aad ka arkaysaan mediowdii bandhigaya oo haddaba staafkii xafiiska uu ka shaqaynaya oo anigu aan kow ka ahay ardaydii dallabada ay soo gudbiyeen xogta ay soo gudbisteen imtixaanka ugu fariisan lahaayeen oo annaguna aan usii gudbin lahayn xafiiska kale oo imtixaanaadka oo ayagu markaasay xogta ugu dambaysa ayagu ay databaska ay u gelinayaan kabacdina ay ugu diyaarinayaan maxaanku raa rool nambaradii waxaan soo faarha ilaa hadda haynaa arday gaaraysa toban kun laba boqol konton iyo shan arday oo sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanka kama dambaysta ah ee fasallada labay tobanaad ama koonfoorada tiradu ma aha tiro intaas ku eg way socotaa weli dalladuhuna way socdaan way soo ururayaan laakiin hadda inta dhabta ah ee na ag taalla xogteeda ay naag yaaliin oo buustooyinkaasad arkaysaan ku jiraan horayna anugu gudbino xagga xafiisyadaas shaqada ka socda waa shaqo annaga naga tagtay
agaasimaha waaxda imtixaanada gaarka ee wasaaradda waxbarashada ayaa intaa ku daray in wasaaraddu ay si aada ugu diyaargarowday imtixaanka midaysan ee laga qaadayo ardayda iskuullada waxbarasho ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya xaamud cali xasan ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku faraxsan tahay in dalladaha waxbarashada iyo iskuullada iyo wasaaradda oo midaysan sanadkan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya la qaadayo imtixaan midaysan
si aad ogtihiin sanadkii horena waa lakii south centralka amba gobolada ee koonfur iyo bartamaha soomaaliya oo sanadkii horena imtixaan aa la galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee standaraasil exaamka la yidhaahdo ee koonfur galbe koonfur bartamaha iyo koonfurta ay galeen laakiin aan si dhammaan alloodi gelin waxaa ii farxada maanta inaan inii sheego in wasaaradda waxbarashada iyo bahdii waxbarashada ee dalladaha aan qacanta isqabsanay oonu heshiis ku gallay dhammaan imtixaankaa in sanadka la galo wixii iskuol ah ee ku jiray ilaa south central amba koonfurta iyo bartamaha aan ku heshiidnay in la galo waxa aan samaynay guddi imtixaan
wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun shan iyo toban waxa ay muddo shan iyo labaatan sano ah kadib koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay qaaday imtixaan midaysan oo ay ka qaybgalayaan ardayda dugsiyada sare ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyadoo markaasi imtixaankaasi isagoo midaysan lagu qabtay magaalada muqdisho iyo gobolada dalka qaar waxaana sanadkii hore qaadacay dalladaha waxbarashada oo iyagu eela tabanaya ha yeeshee sanadkan si buuxda uga qaybgelaya imtixaanka midaysan oo wasaaradda waxbarashadu ay hoggaanka u tahay soona bilowday shan iyo labaatan sano kadib sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun shan iyo toban wararka ka imaanaya dalka masar ayaa sheegaya in meydad soomaali meydad tahriibayaal soomaali ah oo laga helay xeebaha waddankaasi ay muran badan dhaliyeen iyadoo baraha bulshadana ay dadku maalmihii u dambeysay ee arrintaasi hadal hayeen safaaradda soomaaliya ee waddankaasi masar iyo sidoo kale jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool ayaa waxa ay beeniyeen warar sheegaya in dadkaasi laga helay xeebaha waddanka masar lagala baxay xubno muhiim ah oo jirkooda ah gaar ahaan xubnaha uurku jirta sida keliyaha iyo beerka safaaradda soomaaliya ee waddanka masar ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku beenisay wararka la xidhiidha in dadkaasi oo hadda ku jira oo ama hadda meedadkooda lagu hayo isbitaal ku yaalla waddanka masar lagala baxay xubno muhiim ah oo jirkooda ah sidoo kale jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka masar iyo qaar ka mid a ehelada dadkaasi ayaa waxa ay beeniyeen wararkaasi
isbitaalka marka la keenay maalinta labaad oo dadkii soomaalida ugu horreey tagaan nahay una dhow gabadha xaggeedana ka socday marka meeshay tagnay ideen waxaan kusoo aragnay isbitaalka waxaa la isbitaalka kafar sheekh isbitaalka weyn ugu ku yaalla waa magaalada kafar sheekh markaan tagnay waxaan ideenna kusoo aragnay dadkan inay qalinayaan horta wax laba xal isweydiin mayso laakiin qallinkan waa qallin caalami ah adduunka o dhan uuna ka jiraa qofka biniaadanka si loo afkoodo uusan u fuurin maadaama xubnahaas calooshay ku jiraan qofka sidiisu markii qofki laga saarana ay ay dhowr maalmood dhowr cisho qofkii uu jirkiisa waxba iska bedelaya laakiin haddii qofkii ku jirana laakiin uu isbedeli karo uu fuuraya qofkii uu barara hadoon dadkiisa ciladii aqoon waayaan dadkiisaba dadkii loo qalay walaalow ma ahayna qalliinkan waxaa ka koowaad baasha midka labaad oo ah, oo ugu muhiimsan oo qalliinka dadka loo sameeyena waxaa kamid ah qofki markuu dhinto tabaha ku dhintan lama yaqaan babada ku dhintan ma soo cejiye doonta markuu saarna maa laga soo baaritaan dadkii amniga ay baarayaan ayaa lagu aa loo aa loo qalay dadkan waxaana safaaradii hadda madaxa saaratay safaaradii soomaaliya wakiila safaaradii arsaaka tagtay subaxnimadii saaka tagtay ayana waraaqadihii
halkaad warkaasi kala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddanka jaad malaayiin codbixiyaal ayaa maanta waxay u dareereen waxay u dareereen goobaha codbixinta iyagoo u dhaqaaqay in ay doortaan madaxweynaha waddankaasi ee imaanaya madaxweynaha xilka haya idris debi oo jegada haya muddo shan iyo labaatan sano ah ayaa markii shanaad tartamaya waxaana uu ka mid yahay afar iyo toban musharaxa oo u taagan xilka madaxtinimo ee dalkaasi ololihii doorashada ee waddankaasi ayaa soo idlaaday maalinkii jimcaha ahayd waxaana xaxariyey dibadbaxyo iyo xarig loo geystay hogaamiyaal ka tirsan bulshada rayidka kuwaas oo madaxweyne debi ugu baaqay inuu ka haro tartanka waxaa xabsiga la dhigay afar ka mid a hogaamiyaasha bulshada rayidka kuwaas oo kiiskooda la qaadi doono afar iyo tobanka bishan abriil walow dacwad oogaha dacwad oogaha jaad uu dalbaday in la xiro lix bilood iyagoo loo haysto waxyeeleen kale iyo waxyeeleen iyo kala dambeyn la-aan musharaxiinta la tartamaya madaxweyne idriis debi ayaa waxaa ugu cadcad saalax kibzobo oo jegadaasi u tartamaya markii saddexaad waxaana uu dheer jeer xubin ka noqday golaha wasiirada ee madaxweyne debi sanadihii u dhexeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa laba kun iyo kowdii dhowr hay-adood ayaa waxay cambaariyeen tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca waddanka jaad madaxweyne idriis debi ayaa waxa uu saaxiib weyn leeyahay waddamo badan oo galbeedka ah iyo sidoo kale waddamada afrika waxaana uu sheegay in uu sii wadi doono ololaha uu ku hogaaminayo waddankaasi warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaad joogsayd waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net